Maalintan waxaa sanad waliba la xusaa labiyo tobanka Agoosta iyadoo lagu baraarujinayo kaalinta dhalinyaradu ku leeyihiin horumarka bulshada iyo baahida loo qabo in loo abuuro fursado horumarineed. Maalinta Dhalinyarada Adduunka waxaa markii ugu horeysay la xusay sanadkii labada kun kadib markii Qaramada Midoobay ay aqoonsatay muhiimadda ay dhalinyaradu u leeyihiin nabadda, horumarka, iyo isbeddelka bulshada. Sanad walibana waxaa la doortaa mowduuc gaar ah, sanadkan mowduuca waa dhalinyarada iyo xalinta isbeddelka cimilada. Waa maalinta lagu dhiirrigeliyo in la dhageysto codadka dhalinyarada, lana xoojiyo doorkooda siyaasadeed, dhaqaale, iyo bulshaba. Aan dhageysano qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo nala wadaagay aragtidooda ku aaddan maalintan iyo mustaqbalkooda.
Magacayga waa Cabdilatiif waxaana ka mid ahay dhalinyarada aqoonyahanada ku nool Dowley. Maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed aad u qiimo badan, maalin u weyn waaye oo sanad walba la xuso labiyo tobanka bisha Agoosto. Waa maalin qiimo weyn leh oo lagu xasuusto kaalinta dhalinyaradu ku leeyihiin dhismaha. Waa maalin maaragtay sidoo kale dhiirigelin u ah oo lagu baraarujiyo dhalinyarada in ay noqdaan kuwa hal abuur leh, dadaal badan, kana qayb galo ama kana qayb qaata saameynta iyo isbeddelka togan ee maaragtay dalka iyo bulshada u horseedi karo horumarka.
Waan dhowahay magacay saddexaad waa Fadumo Cali Khaliif. Ee waxaan ka shaqeeyaa xirfadda la yiraahdo midwiferyga ama uurmulsinimada. Waxaan ku noolahay degmada Dowley. Aad iyo aad u soo dhaweynaya maalinta dhalinyarada. Ee waxaan leeyahay gabdhaha inay dadaalaan ee maaragtay xirfadda uurmulsinimada inay bartaan si hooyooyinkeena u caawino oo maaragtay maanta garab inooga baahan yihiin inaan maaragtay garab qabanno oo maaragtay dhalinyar oo hada soo kacayso bulshadooda wax u qaban karta aan noqono.
Magacayda saddexaan waa Ibrahim Maxamed Barre ku nool degmada Dowley. Ganacsadaan ahay hadda saad u jeedid goobteeda ganacsiga ayaan joogaa oon ka shaqeynayaa. Een alxamdulilah maalinta dhalinyarta adduunka waxaan kala socdaa inay tahay maalin ee aad u qiimo badan ee dhalinyarta adduunka oo dhan ku qiimo badan oo ku weyn agtooda ee waa maalin runtii dhalinyarta ee siiba kuwa Soomaalida ah ee lagu baraarujiyo een horumarka sidii u sameyn lahaayeen oo la xuso oo maalin xusud mudanna. Waxaan kula talin lahaa siiba dhalinyarta Soomaaliyeed oon ogahay xaaladda inay aad u liidato inay yacni shaqada inay yasinba shaqo sideeda banaan lama yaso ninkasta step by step oo kor u socdo marka waxaan ku boorinayaa dhalinyarta oo shaqo inay yasin oo ay hoos ka bilaabaan sifa ay lambar sare ay u gaaraan.